maamulka somalilan ayaa magaalada boorama gaarsiiyey raashin loogu talagalay in lagu gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada awdal iyo salal raashinkan oo dhan saddex kun iyo laba boqol oo qoys ayaa waxaa loo qaybin doonaa bulshooyinka ku nool degmooyinka boorama baki lugahayo iyo seylac sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada boorama ee gobolka awdal iyo wasiiro goobjoog u ahaa raashinkan la gaadhsiiyey magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal maamulka somalilan ayaa sheegay in raashinkan uu yahay wejiga koowaad ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka loo sameynayo dadka la daala dhacaya abaarta xoogan ay ku dhufatay goboladaasi maanta halkan u joognaa xarunta waxa weeyaan khayriyada boorama baabuurtan raashinka ah waxa weeyaan gurmadka wejigiisii hore ah aan u dirayno dadka walaalihiina ku abaaraysan ku abaartu ay waxyeelaysay gobolka degmada salal degmooyinka gobolka awdal iyo kuwa salal degmada saylac iyo degmada baki iyo degmada lughaya iyo degmada boorama waxaan hor joognaa halkan oo afar baabuur joogaan iyo lix baabuur oo maray waddada kale saddex kun iyo laba boqol oo qoys lagu gaadhsiinayo gurmadka degdega ah ee wejigiisii koowaad
gurmadkan wuxuu ka kooban yahay saddex kun iyo laba boqol oo qoys kun qoys waxaa le gobolka sayla gobolka selel kun qoysna waxaa le baki iyo boorame kun iyo laba boqol oo qoysna waxaa le degmada lagu hayo oo meeshii ugu badnayd ee abaartu ay saamaysay ah waxaa kaloo la socdaa lix boqol oo maxay ahaydey kiintaal oo ama badhal oo ah calafkii xoolaha oo aan ugu talagalnay degmada awdal maadaama ay abaarta xudunteedii ahayd abaartu waxa weeye abaaraan la filaynba yaa maxaan timi dee hore inoogu dhufato xilligan xilliyadii ilaahay dee aynu uga barannay bay ahayd roobka inuu xilligan oo kale abaar lama fili jirin laakiin markii markii maxaan kudhaa timiday wixii ku jiray kaydka dawladda ayaa intan noqotay oo wejigii koowaad noqotay waxba inagama harre way noo soo daayay way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan abiilkan diraynaa waxa weeye abaartu inta way ka weyntahay maray ka weyn tahay dawladdu waxa lee wixii hayso dhan maxaanku idhahdaa ee awooddo ha soo gelisa maxaanku idhahdaa degmooyinka dadkana waxaannu farannaa hawsha noocan oo kale a baannu ka codsananaa waxaa lagaga baxaa markay masiiba timaaddo iskuduubniyo duco iskuduubniyo ducaa lagaga baxaa iyo allabari ilaahay baynu baryaynaa dadkuna way isku duubnaanayaan sidaa badha saabku sheegay qof kasta oo wax bixin kara oo maxaanku dhaa waa xiliyada sadaqadda qof aad badbaadiso ayuu ilaahay maxaanku dhaa adigana uu kugu badbaadinayaa dada muhiimadda anugu inaan halkan farriin ka diro aan rabay waxay tahayun adduunyada shilin unbaa shilin lagu daraadee waxaa imminka aynu sugayno maxay dawladdu waxu soo bixin weydayda aynu leenahay dee dadka soo ururiyeyba riyaal riyaal iyo doolar doolaruba isku dareen doolar doolarkaayoo la isku daray boqol kunoo qofaa magaalada ku nool hadday mil doolar bixiyaan waa boqol kunoo doolarda intaasuunbaa iyo in ka badanba goyn karaysa laakiin muhiimadda waxa weeye qaabka iyo la isku habaynayo ee dad mutadawiciina intay soo baxaan walaalahooga dhibaataysan inay u gurmadaan ayuunbaa horta farriinta ugu weyne ay tahay ee anugu aan gudbinaya runtii waxa weeye abaartu waxay maraysaa marxalad aad u liidata waxay ka soo bilaabantay degmooyinka xeebaha ee kulaylaha oo muddooyinkii u dembeeyey labadii sane ilaa saddexdii sane u dambeysay aan roobkii helin way soo socto buurlayday timiday ugu dambaynna oogadii bay soo gaadhay dadka markaa abaartu haba kala darnaadaane xaaladdeedu iminka waxaynu odhan karnaa waa safiir waa casaan